wasaaradda arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada barawey kusoo gabagabaysay kulan looga hadlayay baahiyaha bulshada ku nool magaalada baraawe kulankan oo socday muddo bil ah ayaa waxaa ka qeybgalay wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed maamulka barawey iyo qaar ka mid ah bulshada ku nool magaaladaasi cumar cabdulaahi maxamed guddoomiyaha degmada barawey iyo qaar ka mid ah xubnaha ka qeybgalay kulanka ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay wax ka qabashada baahiyaha bulshada magaalada baraawe xafladani waxaa laga soo saaray buug buug hore u soo socday wax badan baahida degmada baraawe xaafadaheeda tuulooyinka degmada baraawe ku xidhan dhammaan wax laga weydiiyey dadka hoos u yaqaana deegaankaas iyo tuulooyinkiisa buug baahada dadweynaha oo maadaama ay tahay in la ogaado baraaw horta maxaa u baahan tahay maxay rabtaa see wax looga qaban karaa see loo fuli karaa marka sidaas darteed waxaan leenahay waa arrin aada u wanaagsan insha allahu tacaala qof kastoo maskaxdiis shaqaynaysay
marka hadduu ilaa yidhaahdo waxaan rabaa mar kale iyo mar saddexaad inaan u mahadceliyo wasaaradda arrimaha gudaha oo wakti iyo juhdiba ku bixisay iyo dhaqaalaba ku bixisay in barnaamijka hargalo waxaan rabaa insha allah hadduu ilaa yidhaahdo waa mahadsantiin inaan idhaahdo waa dadaashada dadkiina intii awooddiin aad u adeegteen inaan idhahdaan rabaa
buuggiinana maaragtay hadda maanta aan marshabeesha lagu soo xirayna inuu asagana maaragtay miro dhal u yeesho sanadaha soo socda shanta sannadood in mana deegaanka maaragtay degmada laga dareemo faa'iidada uu maaragtay ay leedahay in laga dareemo ayaan rajaynaynaa qorshihii dowladda koonfur galbeed kuka-eedinay degmadooyinka ama bulshadii oo ahaa in is bulsho dowladda ogaato baahida bulshadeed ee reer koonfur galbeed qabaan taasoo barnaamijkaas leen egmadi wasaaradda arrimaha gudaha oo wasaaradda arrimaha gudaha barnaamijkaas iyadu wadi degmooyin ilaa saddex degma ina haddii barnaamijkaas ku fulidi oo tala galaay in qorshaha baahiyeed ee shanta sana hadareerto laka ogaado saas daraadiya wasaaradda iyo suubidi buug leenka talagalay in qorshaha walaha gudbiy kulankan ayaa door muhiima ka qaadanayo sidii wax loogu qaban lahaa baahiyaha ay qabaan bulshada ku nool magaalada baraawe ee caasimadda maamulka koonfur galbeed soomaaliya